awalilaaya kaba cabiray waxaa hoosii yaga baray kaasa waa sallahadarkood baa kaa cabiray balaysiya ilaaba ilaa bacdi alaamri mutaqadim wa bucuulatuhunna badiir baa kuba sugan halkan hunada iyo deehina iyo adag bire daba tilmaamaysa oo dumarkaas mudallaqaadka a weeye xoggoodii ayaa ku xaqle raddiintooda ama soo cesigooda kuba xaqle taas marka maxay noqotay bucuudatuhunna dee kal haday arrintu ay radki tahay yobicmi in ninkan zawjkeeda ahaayee furay uu dadkiisana kaga xaq leeyahay dumarkiiyaadkaaw hadday haweeneydu dee dalaqa lagu dhamaado saddexdiiba uu ku furay xaqiyo bal lagoo banaan oo meeshu wuxuu u laamayaa almudallaqaat laakiin ma mudallaqaadkooda u wada laamayaa waa qaybtii radciyaadka ahayd dumarkii bawaaibtaa meeshan ay ka baxayaan laabay ee waqtiga aankaa qayb kamida u laabay aan hayno taas ayaan odhanaynaa dalaysaba wuxuu noo cadaynayaa kan hadduu bacdal caam u laabmay mudallaqaadka markooda in la sheegayay waa rajciyaadka uyi oo markaa dawaaibtiaa baxaysa bay maaha taas laftiga caamkaa imankiisii buu leeyahy badatana iyo ku koobnaa baan xukunkeeda ka qaadanaynaay imaankeeda khaas yeelayo oo lama odhanayo dumarka marka horeba almudallaqaat lalahaa bawaxintu kumay jirin eh waa rajciyaadkun lama odhanayo taas weeye taas bay tahay aayadda aakhirkeeda awalkeeda laguma khaas yeelayo laakiin maha dee suuradu oo markay suurada ay tahay bamiir lafdiga caamkaa qayb kamida u laamaya uu xaggii dambe yimaado ayay lafdiga caamkaa cumuumkiis baan ku daysanaa siis aan ku fasiranaynaa dumarkii oo dhan wixii aan dhawaatul aqraa'ayna ama nas aan u saarina xukunkeedii dee taasaan siinayna ama kan kalena xukunkooda maamulkii dameerka ee isagu kuma koobnaa intaa weeyaan almudallaqaat caamin fi rajciyati wakayra fi rajciyada ahayyo geyrkeedna caam buu ku yihi aba khaas uu ku noqon dawaatul aqraayo ee walaatul axmaal aayad gaaraa saartay kii walla iyaysan dalmaxiida iyadna aayad gaaraa saartay bal wuxa intii dawaatul aqraaga ahayd ama ha noqdeen mid dalaaqeedii dhammaado ninkuwaa mid soo ceshan karin ama midii soo ceshan karayahay waa caam uma qaala fi aakhir aayati ilaahay wuxuu yihi wa bucuulatuhuna xaqu biraddiina wahada kani marka dee ninku uu isagu dee isaga soo ceshan karaa looma diidayo kala biwaqiyad khaasun biradciyaat buu khaasiye fayaxmalu markaa waa la xambaari buude awalu laayata cala alcumuum aayadda xaggeeda hore cumuumkeedii baan ku daysanaynaa xukunkeedii baan kaba qaadanaynaa wa akhiru akhirkeedina cala lkhusuus isa xukunkiisi gaarkaa umaan kaba qaadanaynaa khusuuskii walaa yukhasu lama khaas yeelayo awaluhaa aayadda xaggeeda hore fii akhiri aakhirkeeda damiirkan laabnay laguma khaas yeelayo sababtuna waxa weeye walijawaasa an yakuuna inuu yahay banaanideedba qusida mid loo sheegay fii aakhiri laayati aayadda aakhirkeeda bayaanu bacdi maasi cadeyntii bacdi maasi fii dadkii cadeyntii istamala caleyhi uu kulansaday awal laayati aayadda bilowgeeda oo waxaan dee tahaynaan u khaas yeelayn buu leeyahy waxaan marka horeba dee suurtagala wa bucuulatuhunnadan inaan cumuumkaa hore loola jeedin ee waxa looga jeedaa uu yahay uun awalul aaya wixii uu kulansaday ee caamka ahaa qayb kamida xukunkiisa in la cadeeyo taas in looga jeedo taas baa meesha saal markaasaa daraaddeed uguma khaas yeelayno falaa yajuusu ma banaana tarkul cumuumi cumuumkii laga tago si awalihaa bilowgeeda kuba sugnaa liajli khusuusi aakhirihaa khusuuskan aakhirkeeda kuba sugan daraaddeed oo aakhirkeedii khusuus baa ku sugan ragciyaad buu faasiy awalkuna wuxuu caam u ahaa dee rajciyaadkiyo bawaayin cumuumkii bilowga xagga hore kuba sugnaa in intan dee damiirka laabna ee qaybun u laabna ku qaasiya laabna banaana cumuumkii kama tegada bal markaa marku maxaasilku tahay inaan aakhirka aayadda nafsan oo kale awalkeedii lagu khaas yeelayna waa suuradaan cadaynay maantana sheekh islam buu kula tegay sharaxiisa marka la eego oo waxa weeye sadaxaana dambeeyey marka la eege xagga besinka waxa dee walow ay kitaabka ficlan aan ahayn kitaabkan baga ugu wada sharxaye qowlkiisa inuu kala qaado masalada waa sida sharxiisa kuma sugan oo markan aan leenahay ayadda bilowgeeda akhirkeeda laguma khaas yeelayo macnahan awalkeeda ku sugan iyo macnahan aakhirkeeda ku sugan haddii tanaafi ka dhexeeyo isburinaa iska hor imanaya inay iscaaridayaan marka suurada caynkaasa wuxuu leeyahay takhsiisu waa imanaya ee markaan laakiin tanaafi jirin aanay is-anfi ahayn markaasoo dee laba macnoo iscaaridayo haddii midkooda qaato kii kale laga tegayaa meesha aanay kala imanaysa suuradan aan hayno markaa tafsiis ma jiro bal adigu tafsiil buu halkaa geliyaa in ay tanaafi ka dhexeeya labada macne macnaha awal aaya ku sugan iyo kan aakhir aaya kuba sugan iyo inaan tanaafi ka dhexayn haddii tanaafi jiro wuxuu leeyahy maya waa tafsiis dee si meeshii tacaarudka meeshaa jira loo suuriyo oo dee si wax kastoo dee marka tacaarudulco uruqdii lagu suurin jira haddii dee taksiis ay keenaysiyo caam caamka in la khaas yeelo waataynu soo maray insaa laiskuba khaas yeelaya bal waa fiidaaho sabul qowli fi lafsi lwaaridi bal kollay masaa-isha yara bandinteeda ayaa waqti naga qaadatay casharka halkan iska joogo
waxaan inoogu joogay ama aan ku soo jirnay horta waxyaalihii mukhasisaadka ahaa ee lafdiga caamka takhsiisinayay marka waxaan inoogu dambaysiiyey umuuro dhowr ahayd oo u noo tiriyey oo aan keenahayn in lafdigii hadduu caam yahay naska kuga yimi aan takhsiis keenahayn bal maantana intaynaan mukhasisaadkii mutasilka ahayd aanu inoo bilaabin waayo intii mutasilka inooguba jirtay suurooyinka sababida aan takhsiiska keenin maaimada qaarkoodna kullay inay takhsiis keenayaan ayaa halkan noogu iman doona aada u muhima oo marka ama qur-aanka la joogo tafsiir oo kale axaadiista la joogo dee fiqhi baana maqsul fiqhi baana asal u ahaaye had iyo goor soo noqnoqdo cibaaradoodana alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab bal taasba weeye ama daabidkaas ama cibaarada ah alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab taas baa maanta waxa ay tahay iyo taksiis ma keenaysaa mise ma keenaysa iyo balsaa umuurihii kuba tacalluqsanaya qaybaheeda ayaan casharka ku arki doonaa markaa wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala baabulqowli fi lafdi اlwaaridi calaa sababin baabu bayaani اlqowli wuxuu baab u yahayba qowlka ama hadalka ama kalaamkii caddayntii fi lafdi lafdigii lafdigu halkanna waa kii caamkaabaa loo jeeda lafdiga caamka ahaa ee dee ama xadiis axaadiisa rasuulka ka mida kuba yimi ama aayad qur'aana kuba yimi oo kalaam ilaahay adugu waaso baabkii sharcigaa lafdigii kuba yimi alwaaridii soo arooray ee kuba yimi marka horeba wuruudkiisu calaa sababin sabab kuba soo arooray waxaa bal markaa taas inuu taksiis keeniyo inaanu keenayn weeye iyo wixii kuba tacalluqsanaa masaladaa ka hadalkeedba weeye wa jumlatuhu bal hadalkaa duuduubkiisu waxa weeyaan ama ka qowlka halkan lagaba hadlayo masaladaas ana lafda lafdiga alwaarida soo arooray calaa sababin sabab ku soo arooray lam yajus ma bannaana an yukhraja in la saaro lafdigaas oo takhsiis ahaan looga saaro asababu sababkii ama waa suuradii sababka minhu min alafdi lafdiga caamkaa in lagaba saara ma banaana liannahu can aasaaritaanka sababtii lafdigii caamkii cumuumkiisii lagaba saaro yu-addii wuxuu keenayaa ilaa taakhiiri اlbayaani caddayn dildhiceeda ama ka dambaysiinteeda laga dambaysiiyo can waqti اlxaajati xaajada waqtigeeda bal masalada siaan u yaasuureeyo horta sababku laba qaybood buu noqon midi waa sababkan culimmadu markan fannigan usuul fiqi la joogo ay kaba hadlaan ay ku daraan axkaamta wadcigaa kuba daraan oo axkaamtii sharciga ahayd marka axkaam takliifiya axkaam wadciga loo qaybiyo axkaamta wadciga ah ee shanteedii waxaa kaba mid ahaa sabab baa kaba mid ahaa sida matalan salaada duhur oo kale ee sababteedu ama sababtay kuba waajibayse keenaysa wujuubkeedu waa in zawaalu shamsi ama waqtigaasi galo markaa taas oo kale cillada iyo iyadu waa isla mid macnaa waxa weeye waa xukumkan wixii waajibinaya oo kale iminka zinadii ama haddii uu ruuxu muxsan yahay rajmi adolba rajmigii oo kale ama xjadigii waxaa waajibinaya waa zinadan taas baa sababteeda ahayd oo cilladeeda ahayd oo waa waxaan xukumkan waajibinaya taasi ka halkan loo jeeda maaha waa cilo ayuu noqon ama axkaamtii wadciga ahayd si aan kuba soo maray weeyaan oo waa wixii jawaaso uu keenayeyba xukunkan in la helo taasi isagu waa gaari ama sababta halkan waxaa weeyaan maalan rasuulka ilaahay baaba su-aal la weydiiyey su-aashii maxay keenaysaa oy sabab u noqonaysaa jawaab bay sabab u noqonaysaa xukunkan la weydiiyey marka ma aha xukunka uu sheegay ciladii waajibidaysay tan ee waa wixii soo saaray bal maalan dhici karta jawaabtan ba aan kuba helay taas bay noqonaysaa haddaba wixii su-aal ba maalan ahaa jawaabteeda timaada su-aashi baa laga cabirayaa sabab oo kale ama se xaalad dadku ay sameeyeen iyo ficil dhacay oo kale haddii markaa taas waxa laga yeelayo iyo xukunkeeda caddaynteeduun oy aayad qur'aani uba soo degto waana dee in badanoo cumumaadka qur-aankaana asbaab bayba lahaayeen se maalan dihaarka oo kale dee aws ibnu saamid qowlkiisii haweenaydiisii ku yihi hooyadayo kala dhigaba tahay baa sababtii nusuulkii uu ahaa imika markaa taas oo dhicaankii oo kale cuwaymir alcajlaani amase hilaal ibnu umaye ayaaba dee sababtii nusuulka uu ahaa bal maalan asaariqu wasaariqatu oo kale ama aayaddaas dee ama ha la yidhaaho ninkii go-ii sufaan safwaan xaday ama haweenaydii reer bani maqsuumi adigu wax dhacay ayaa arrintan ay markaa kuba soo degtay si bal maalan loo caddeeyo un arrinteedii iyo xukunkeedii marka nooca caynkaasa ee ama su-aal ah ama wax waaqic ahaa oo aayaddani ama xadiidkani sababtii uu kuba soo arooray ah taas baa imika ta loo jeedaa ay tahay oo bal maalan tan imika halkan loo jeedaa maha asbaabtii xukunku uu had iyo goor haddii la helana la helayay haddii la waayona la waayo celosha sharciga ahayd taa iyada ujeeddadu maaha ee iyagu xukunkanba waajibinayey bal markaa imika cibaaradiisan hore waxay tahay lafdigaas sababta kuba yimi dee lafdigu markuu caam yahay su-aashan wixii keenee suuradii su-aashu lahayd iyo suwar kale ayba waa kulansanaya markaa suuradii su-aashu horta iyada ijtihaad iyo takhsiis lagagama saari karo waa macnaa gelitaanka ay loo jeedo ee ay gelayso lafdigii caamka cumuumkiisu waa shay qadciya weeyaan oo in laga bixiyaa ma bannaanaanayso oo masalan imika waaqicadaas oo kale keentay ilaahay inuu soo dejiyey qad samica allahu qowl alatii tujaadiluka fii zawjiha oo arrintu ayd haweenaydii bal maalan khawlo la odhanayo ama awsi ibnu saamid haweenaydiisu rasuulka inay u timid marka arrintaa ninkeedii kaba dhacday bihaarkan iyo kafaaradeedu ay uba timin khawlo ama de waxa weeyaan iyo aws qadiyadoodu sabab bay ahaayeen waana suuro suuro ka mida suwartii laftigu kulansanayeyna waxaa laftigu kuba yimi markii dambe kuwaa dumarkooda ka dihaarsamaya dumarkoodii taa kula maalan odhanaya hooyaday oo kalaad igaba tahay waxay yeelayaan kafaaradaasaa ku waajibaysa haddaba khawlo iyo zawjkeedu suuro dadkii afraaddii ay kulansanaysa ka mid weeye ruux kale hadday ka dhacdona meeshii wuu soo gelaya iminka markaa bal haddii xukunkaa caamkaa takhsiis ku yimaado qoladii sababta lahayd kama bixi karto iyagu waa dad loo jeeday waana in lafdigan looga jeedaa shay qadciya weeye ama afraadda kale haddii deliil kaleo inoo khaas yeelayo aan helo wuu bixi karaa tanima baxayso maxay sababta aanay u baxahaynba su-aal imika xukunkan ama jawaabtan su-aal baa keentay haddii su-aashii la yidhaaho ciddii saa'ilka ahayd kuma jira la yidhaaho isaguna waxbuu wey oo markaa jawaabtuna ay noqoto cid kale ama wax kale in laguma jawaabo ee wixii la weydiinaye lagamaba jawaabin taasna waxaa ka dhalanaysa taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja waxaan waa loo baahnaa su-aashan aylay timi lama lagama jawaabin marka jawaab la-aantaasi maxay keenaysaa in wixii la weydiiyeyna bal maalan rasuulku uu kaba aanu ka jawaabin waxaan la weydiinna uu kaba jawaabo oo markaa suuradii loo baahnaa markaasee baahida keentay aan jawaabteediiba lahayn baa ka dhalanaysa markaasaa deeta waxay noqonaysaa taakhiiru bayaan can waqti alxaaja taasna horeba waxaynu u soo marray taakhiiru bayaan ilaa waqti alxaaja way bannaantay laakiin taakhiiru bayaan can waqti alxaaja ma bannaana bal markaa taasaa kaba dhalanaysa oo sidaasaanay horta in suuradan laga saaro aanay u bannaanayn ama haddaan si kale ka cabirno suuradaasi gelitaanka ay lafdigan caamkaa gelaysa waa qaci waa yaqiin weeye waxyaalaha kale dani bay noqon haddii deliil kale loo helo laga saari karo oo xukunkii la odhan karo kan loolama jeedin laakiin tan lama odhan karo xukunkan loolama jeedo intaas weeye horta ta hore وجملته أن لفظ لفdiga الwاaرda soo arooray عalىa saبب لم يجuز ma banaana أن يkرaجa in la saaro الsaبب saببkii minhu isaga in laga saaro ujeedadu اجتihاaد ama تkصiiص lagaga saaro sababkii oo la ydhaha suuradan iyadu sii loo jeeday ma aho lafdigan caamkii ma shamlinayo suuradan لأنه يؤdي لأنه waa إkخراaج الsaبب min hada الcاam إkخراaجkaasi يؤdي wuxuu gaadhsiinayaa keenaya ilى تaأkhيir الbayaani cadayntii la cadayn lahaa ee xukm la cadayn lahaayoo laga gambaysiiyo can waqti الxaajaةi xaajada iyo baahida waqtigeedii wadalika laa yajuuz تaأkhيr الbayaan can waqti الxaajana si guud umaba banaano sharcigeennana maba dhicin whal ydkulu ma gelayaa فيi waa lafdigan caamka ah ee dee cumuumkiisaas kayruhu sababka wixii aan ahayn bal suurada sababka garanayo way ku jirtaaye suwartii kalee lafdigani u suubanayey miyay lafdigan caamkaas soo gelayaan oo waxaa la odhanayaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab mise arrinku wuxuu ku koobnaanayaa uun waxaan su-aashu ay kaba timi ama dhacdadan dhacday ee arrintan keentay uun nusuulkan iyo wuruudkan keentay taas jawaabteedii wuxuu hi nadarta waad eegaysaa bal cibaaradaad u fiirsan fain kaana lafdu lafdigu hadduu yahay laa yastaqilu mid aan gooni noqon ahayn oo binafsihi nafahaantiisa oo lafdigan jawaabta uu kuba timi haddii su-aashii aan ka reebno uun gooni ahaan uun jawaabta u soo qaadanno mid aynu macnihiisa la garanayo maaha hadal taama ma noqonayo hadal wax faa'iideeye ma noqonayo arrinku hadduu kaa yahay kaana wuxuu noqonayaa daalika kaas waa jawaabtii ama lafdigii caamka ahaa maqsuuran mid ku kooban calaa maa warada fiihi wixii uu soo arooray ama uu u soo arooray min asababi sabab ahaa wayasiiru wuxuu noqonayaa alxukmu xukumka wamaca sababi waa jawaabtii iyadee sababtan iyaday wada socdaan kaljumlati alwaaxida jumlo keliya isku noqon bal markaa waxay kala qaadaan lafdigan jawaabta u yimi bal waanan misaalin doonaa misaal halkan isagu ee ayna uu inoolaba iman doonaa lafdigaasi haddii aanu gaar ahaan markaynu qaadanno aynu su-aashii ka reebno kalaam mufiida aanu noqon ahayn markaa iyada sababtan buu ku xidhnaanayaa su-aashina waxay noqonaysaa wax la soo celiyey unbay noqon markaa wuxun baa la eegay cumuum iyo khusuus su-aashu waxay ahayd miaal ahaan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo la weydiiyey rubabka waa timirtani intaani dee markay bislaato uune geedka ay kuba taaloy intan aada ugaba qoyan tahay rubabkaasi iyo timir in laysku iibin karo ma laysku iibin karaa oo ujeeddadu haddii uu ruux timirtiba ay markaas u bislaatay oy rubab tahay timir kale oo caadi oo la haystay ma la dhaafsan karaa ma laysku bedelan karaa ma laysku iibin karaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayanqusu rubabu idaa jafa rubabku marka uu engego ine waa engegi doonaaye maisdhimaya oo intii markuu hore wesankiisa iyo culayskiisu ahaa ma ka yaraanaya maisdhimaya haabay yidhaaheen waxaa rasuulku jawaabtiisa ay noqotay falaa idan waa cibaaradan eeg falaa idan marka haddaan falaa idan taas aan gaar u saarno inu xadiid keliya ka dhiganno sababtii aynaan la aqriyin xadiidkoo keliya jawaabtii aan soo qaadannana falaa idan wax macnoo aynu ka fahmayno ma noqonayso inoo keenayso oo dee hadaltaama ma noqonayo hadal socdo uunoo maya hadday arrinku sidaa tahay wixii lalahaa hadday arrinku sidaa tahayna aanin lama socon kalaamkan lama fahmayo marka waxay noqonaysaa jawaabtani waxay u baahan tahay si aynu u garanno su-aasheedii in lala aqriyo xadiidkan haddaan su-aashii la socon iyada falaa idan jawaabtan lama fahmayo marka taasoo kale waxay ka dhigaan hadal aan ama jawaab aan gooni isu taagahayn oo macnuhu waxa weeye haddii markaynu la aqrino su-aashii aynu raacinona hadal dhan buu inoo noqonaya haddaan su-aashii ka reebno oo uu inoo noqdo uun jawaabtii oo keliya haddee xadiidkai rasuulka ahaydna wax macnoynu kama fahmaynaa ma jirto suuradaasoo kale jawaabtii iyo sababtii lama kala reebi karo markaa jawaabtiisaynu u aqrinaynaa ama u fahmaynaa xukmuga qaadanaynaa horta sababtii baynu ku koobaynaa la soconaysaa sababtii marka inoola socoto imaka san sababtu ay noola socoto hadalkii wuxuu noqday su-aashiioo lagu soo celiyo un oo falaa idan macnuhu wuxuu noqonayaa laa yubaacu rubabu bitamri شhayءi لأnnahu yanquص إida jafa saasaa hadalkii markaa macnihii oo dham inoo noqday waana markaan su-aashii iyo jawaabtii israacino jawaabtii oo keliya laakiin dee ujeedadu taa haba ahaatee keligeed marka la arko uun en lala aqriyo su-aashii lama fahmayo haddaba marka arrinku taa yahay iyada markaaba lama soo boodayno alcibraةu bicumuumi lafdi la bkhusuuصi الsabab su-aashii horaan eegaynaa su-aasha laftigeedu caam miyuu ahaa mise khaas bu aha inay su-aashan buu la socdaa jumlo keliya iskuma noqdeen taaba weeye bal isaguna misaal buu inoolaba iman doonaa ee laakiin balkaa xadiidkii rasuulkaa taasu noqon oo macnaha jawaabtii baan gooni u joogsanayno haddii gooni loo aqriyo gooni loo soo gooyo oo su-aashii laga reebo macno la faa'iidaysto oo la fahmo ama kalaam mufiid aanu noqon ahayn ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة marka taa waan kala eegaynaa laftigii su-aashaan markaa u baahanay laftigii su-aashu muxuu ahaa wuxuu tabacun u noqonayaa jawaabtii su-aashii ama caam ha noqoto ama khaase fain kaana lafdu saa'ili kii saa'ilkaa laftigiisu hadduuha caaman caam jawaabtan aan iyadii isagii ku xidhan een ka go'i karayna ay timaado wadalika misla an qaala waaba isagoo yidhi ruux saa'ili hadduu maalan rasuulka ilaah isagoo uba yimi hadduu yidhaaho misaalahan afdartu waa maalin rabadaan baan soomkaygii jariyey anoo u cambiyayo weeye jawaabtuna maxay noqotay qaala actiq qoor xore ama addoon xore taasba imakain aftartu waa lafdi caam ah mutacalliqiisii ama wixii uu ku afuray laynooma sheegin aftartu maxay keenaysaa dee aftartu hadduu yidhaha waan afuray uun soom haddii waxuu cunay ku afuray hadduu wuxuu cabay ku afuray hadduu haweenaydiisu u tegey ku afuray hadduu manihi iska keenay ku afuray dee dhammaanba laftiguu ku wada dhacaya markaa su-aasha maxay tahay laftigeediibaa caam ah ujeedadu suwar kala duwan buu kulansanaya iyadoon tafsin jirin oon la odhan maxaad ku afurtay jawaabti maxay noqotay addoon xoree marka maxay noqonaysaa jawaabtii iyo lafdigan caamkee su-aashaan isku xidhaynaayo cumuumkii taasi lahayd bay jawaabtii yeelanaysaa actiq xumila markaa waxa lagu xambaari buu yidhi aljawaabu jawaabtii waxaa lagu xambaarayaa cala alcumuumi cumuum fii kulli muftirin waa wax kastoo soom jebinayeyba inay aftartu bay ahayd lama weydiinoo may dhicin waxaad ku afurtay muxuu ahaa jawaabtan baa loogu jawaabay haddii dee la kala qaadayo waxna ay ictaaqa cidqiga keenayaan waxna aanay keenayn su-aal baad ka iman lahayd kol haddii jawaabtii la idlaaqay su-aashuna ay taa caam ka ahayd iyadiina waa la raacinayaao markaa muxuu noqon wax kastoo soom jebiyaaba tani waa inay ka imanayso tana nas kuma hayna saasa horta maba jiraba kaannahu qaala waaba isagoo yidhi buu noqon man aftara oo hadalkii wuxuu isu rogayaa man aftara ruuxa afure soomkiisii camdi u jebiya facalayhi lcitqu inuu xoreeyaa korkiisa noqonaysa waa min jihati almacnaa dee inay ruux saa'iloo gaaraa su-aasha laba yimi dadkii oo dhanna markan ku caam yeelo waa xagga macnahayo dee inay ruuxan xukum keligii ma yeelanaya dadkuna waa la xukumun saynu soo marnay axkaamtii waa loo siman yahay waa xagga macnaha laa min jihati lafdi laakiin lafdigan waxa weeyaan xadiidku ama dee jawaabtani kuba timi maba aha wadalika arrinkuna waxa weeye sida lafdiga xagga macnaha ay taasi cumuum ugaba keenaysaa annahu lama lam yastafsil ama annahu shaarici lamaa lam yastafsil markii aanu tafsiil dalbin eenu weydiin aanu odhan waxaad ku afurtay muxuu ahaa aanu odhan dallataasi waxay tilmaamaysayna tusaysaa calaa annahu xukumku laa yakhtalifu inaanu iskhilaafahaynoo jawaabtu inaanay iskhilaafaynee wixii isaga iftaarkeena aba u xukumkaayeen macnaa laba arrimood bay tan ku celeeyaan labadiiba waa inoo soo dhigayaa horta mid baa jirta daabid imaam shaafici laga soo naqliyo kutubta usuulka inoogu sugan kutubtan kale fiqiga muqaarinka iyo marka masaa'il laga khilaafkeed lagaba hadlayana lalaba yimaado ama nas la daliishanayo dee khaasatan suuradiisu ay markaa ama siduu kuba yimi ay daabidka waafaqayso oo hadalkiisaasi wuxuu ahaaba cadamu اlistifsaali fii waqaa'ic اlaxwaal yunazalu manzilaة alcumuumi fi lmaqaal waa hadal shaafici leeyahay oo wuxuu ihi waxyaalo dee khaas noqon lahaa ama waqaa'icda axwaasha ama waqaa'ica ayaan horayna u soo marre taa lagaba cabirayo haddii dee ixtimaal ay leedahay istifsaal la-aantu inaan la odhan muxuu yahay la kala qaadqaadin seebuu arrintani u dhacday seebay u dhacday aan la odhane inta wixii waxani waaqaco xaal bay helo ixtimaal axtar min waaxid ixtimaalaysa de tafsiilba maba iman istifsaal maba imane xukunkiin waa laba idlaaqay taas waxaa la dejinayaa ima kaba kaba cabiray manzilat alcumuumi fi lmaqal si wax lafsigba uu caam ahaa oo suwartaasoo dhan uu kulansamayo maalan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa uu yimi nin ninkaas khaylaan ibnu salamaa la odhanayey reer daa'if buu ahaa markuu soo islaamay toban dumar uu qabay dee waaba islaamay islaamkiina taa ma ogola tobankii dumarna imaka waa wada qabaayo way siman yihiin rasuulka ilaahay markuu u yimi rasuulku wuxuu ku yidhi amsik arbacan wafaariq saa'irahuna afar lahad inta kalena sii daa xaaladan ninkani ee dumarka afarta dumarka ixtimaalka koobaad waxaaba weeye de inuu kolba mid buursayo sida caadiga horta mid buu ku bilaabay mid kalea ku xigtay mid aduu ay kala horhoreeyeen taasi waa ixtimaal ixtimaal baa iska iman kara haba yaraadee inuu mar wada guursaday rasuulku haddaba su-aal lamuu iman oo lamuu odhan dee say u kala horreeyeen si bal haddii ay xukunku isbedelayo uu ugu caddeeyo inuu kuwaasna haysto kuwana sii daayo kuwii hore maalan ama kuwii dambaba oo say u kala horreeyeen muu weydiin ee wuxuu buu yidhi afarta afar lahad afartii waxaa suurtagal markaas kuwii ugu dambeeye inay noqdaan kuwa dhaxa inay noqdaan kuwii u horreeye inay noqdaan kuwa isku jira inay noqdaan kala qaada rasuulka ilaahay may dhicin marka maxaa aan ka qaadanayna xadiidkii arrinku arrin nin keliya ku khaasa yahay ninkanoo waa waaqaco cayneed laftigeedu cumuum muu lahayn laakiin istifsaal la-aanta rasuulka ilaahay xaggiisa kaba dhacday ayaa maxaa laga dhigayaa in suwartii oo dhan ka iman lahaydee uu ku guursan lahaaba arrintani ay shamlinayso ninkii saasoo kale isagoo afar dumaroo wax ka badan qaba soo islaamay afartii uu doono uu la hadhi karo aan loo qaydahayn ila haddii meeshii ay noqonayso wixiisay u kala horreeyeen afartii ugu horreeyey oo imanka sharcigeenna hadday tahay oo nin isagoo muslimo oo toban dumara guursado intii horeba afartii horeba guurkoodu saxya waxa kale mabuu gunsanin laakiin ninkani waa ka gunaayo islaam mu ahayn su-aashana may iman marka istifta la-aantaasi maxay keenaysaa inaan lagu qaydahayn afarba afartii ugu horreeyey inay noqoto sida sharcigu uu noqon laha hadduu ninku muslim yahay waa marka waaqacadan cayneed waxay noqotay lafti caama sida iyadoo uu yidhi oo kale ninka ku soo islaama isagoo afar wax ka badan qabaa afar buu la hadhaya taasoo kale ayay noqotay waa qaacidada ama baabidkaa guud ee shaafici lagaba soo naqliyo culimmaduna ay u baahdeen madhabaha kala duwanba surooyinka caynkaasa in lagu tadbiiqiyo oo nufuustiina daw-iisi ama siduu keenayo laguba fahmo waana taata u iminka xagga hore kuba dhigtay oo sababta aan marka afdartu yidhi actiq layidhi jawaabtii cumuum loogu xambaarayaa ee mid weeyaanoo istifsaal ma dhicin kol haddii aan istifsaal dhicin waxaa markaa caddaynaysaa taasi inaan jawaabtii kolley iskhilaafteen oo hadduu yidhaaho akli baan ku afuray hadduu yidhaho shurbi baan ku afuray hadduu yidhaho jimac baan ku afuray wuxuu inaan isbedeleen bay taasi keenaysaa cumuum baa lagu xambaaraya taasi waa suuran arrin kale aw lima lamaa nuqila asababu wahuwa alfidru faxukima fiihi bilciski saara kaanahu culila bidalika waa tacliil labaad oo sababta cumuum loogu xambaarayo alfaqih walmutafaqih oo kale halkan way keliya taallo hamsadu may ole lakiin hamsadu aad bay u fiican tahay waayo waa laba tacliil aw amase waxa cumuum aan ugu xambaaraynaa lamaa nuqila sababu sababtii markii lasoo naqliyey wahuwa alfidru halkaa hore aftarku bay ahayd oo waa fidriga sababtii cisqigan imaka keenaysay faxukima la xukumay oo fiihi waa dee fikrigaas ama dee sababta ahayd bilcidqi xorayn addoon la xoreeyo la xukumay oo halkaa jawaabtii ay noqotay addoon xoreeba ay noqotay saara wuxuu noqday kaannahu waaba isagoo sababkan ama xukumkan cullila lagu cileeyey bidaalika waa dee sababtaasoo macnaa waxa weeyaan wujuubkii cisqigu uu waajibayey maanta waxaa markaa arrintu ay noqotay sababtiisa la helay ee iftaarka inay tahay oo waxayba iska jirta dee asbaabahan oo kale sharcigaa dee maalan markaa ay san oo kale u dhacaan oo kale dee waxay la wareegaan xukumku wuxuu la socdaan sababtiisii wujuudan wa cadaman oo markii ciladii ama sababtii lagaba dhigay keentay cisqiga wujuudkiisa oo ah wujuud alfitri ayay taasi keentay haddii dee fidri jiraba in meeshii uu imanayo dee wujuudkii cisqigu uu imanayo ay keento sidaasaa cumuum loogu xambaaraya bal taasi waa suurad لأن dikr الsababi sababtii oo la sheegaa fi xukm markay xukm noqoto haddii sababtiisa la sheego waa tacliilun waa cilayn iyadoo cilo looga dhigayo sababtaa xukumkii ciladuna ama xukumkuna yaduru maca cilati wujuuda وacadaman oo macnaa waxa weeyaanu laba arrimood buu inoo sheegay oo ay culimmadu ku cileeyeen xagga marka la eego lafdigan in cumuum aan kuba xambaarayno xagga macnaha ugaba dhigayno midi waa xaggan istifsaal la-aan buu kaba yimo taa waa suuradan caddeeye hadalkii shaafici inooguma sugnayd arrinta labaad ee uu halkan inooguba sheegayna waxa weeyaan xaggan ah in sababtii wujuud keentay cidqigan oo ah ifdaarkii markii xukunkii iyadii imika waxa weeyaan la sheegayo sababtii ay la socoto oo la raaciyey taasi waxay keenaysaa xukunkanba ka ciladiisu inay sababta de ay ka dirigan tahay xukunkuna cilada waa la soco ama de ciladiisu buu la socdaa wujuudan wa cadaman bal markaa suuradaasi waxa ay tahay sababtii imika uu maala ama su-aashii saa'ilka kuba sugnayd ayaa caam ahayd jawaabtiina waxay noqotay mid aan ka hadhi karayn oon gooni isu taagahayn markaa wuxuu inooga dhigaytaa in cumuumkii su-aashu lahayd aan ku xambaarayno oo markaa lafdigii caamkaa cumuumkii su-aashu lahayd inay su-aashii kama maarmi karee ayuun baan raacinaynaayoo caam buu halkaa noqon wain kaana hadduu yahay masalan su-aashii waa saa'ilka lafdigiisii khaasan mid khaasa uu ahaa milu an qaala waaba isagoo yidhi jaamactu waa naslii xadiis kuba timi xadiiskii dee in marka ninku soom uu ku jebiyo haweenaydiisuu laba kulmay xadiiskiisii intan khaaskaa kuba timi haweenaydaydii baanu tegey buu yidhi saasaan ku afuray faqaala rasuulki ilaahay uu yidhaaho waa naslii dhacday ictiq xoree addoon xore uu yidhaaho marka imika fardi khaaso waaalihii lagu afurayay buu sheegay su-aasha caam ahaa aabay lahaydoo dee akligii shurbigii jimaacii iyo waxyaalihii kale mugsiraadkaa soo gelayey laakiin jaamac marka la ydhaha de waa jimaacii un akligii kuma jiro shurbigii kuma jiro wixii kale mugsirkaa kuma jira arrinta waxay ku koobatay waa kulan haweenaydii usi uu laba kulmay un jawaabna maxay noqotay kafaaro bixi ama addoon xore marka taasoo kale ee su-aashii saa'ilku khaas tahay jawaabtana aanay dee ka hadhi karahayn su-aashii xamil aljawaabu jawaabtii waxaa lagu xambaarayaa cala alkhusuusi waa khaasnimo un oo wax u gaara fi lmujaamici kii jimaacayey ama jimaac laba yimi macnaa ninkii wax cunay ama wax cabbay ee soomkiisii saa ku jabay kafaaro laguma yeelanayo ee dee inuu toobad keeno maalintiina qabeeyun baa lagu yeelanaya waayo nafsi kumuu iman laakiin ninkii haweenaydiisii u tegey ee soomkiisii sidaa ku baabiiyey ama ku fasahaadiyey ayaa kafaaradan iyo weliba qadihii iyo dembigii intiiba ay laazimayaan oo arrintii waxay noqotay su-aashiiba khaas ahayd jawaabtiina jawaabta mustaqalka ah ma aha marka maxaan ku xambaaraynaa ee su-aasha khusuuskeediio kama waasicday sanad habaa qaar dhacday sida maalikiyadoo kaleo inay wax kastoo soom lagu jebiyaaba inuu kafaaro keeniya ay ugu tagaan waayo xadiisku khaas buu ahaa jimaac buu ku khaasaa kii baa lagu koobaya marka wuxuu i fakaanahu qaala walaa yatacadda uma gudbayo xukunkan ama jawaabku ilaa hayrihi waa kan mujaamica hayrkii oo min almuftiriina ciddii kale iyagu ama akli ama shurbi ama wuxun ku afurtayba ahaa fakaanahu qaala waaba isagoo yidhi baa arrintu noqon man jaamaca fii ramadaana facalayhi lcitru waa kan eeg tii hore waxayd man aftara halkana waa khaas man jaamaca fii ramadaana facalayhi lcitru bal qaybtaasi maxay noqonaysaa lafdigan jawaabta uu ku yimi haddii aanay gaar ahaan faa'iido u yeelanayn ama kalaamkaama noqon ahayn su-aashii baan u baahanaynaa jumlo keliyaan isagiiyo su-aashii ka dhigaynaa kolba su-aasha lafdigoodu wuxuu ahaa ama cumuum ama khusuus baan ku fasiraynaa intaabay khulaasada kalaamkaasi yahay wa ama idaa kaana lafdu lafdigu hadduu iyo yastaqilu mid gooni u joogsanayo binafsi nafaantiisa ujeeddadu iyadaynu su-aashii iskaba ilownay gaar ahaan jawaabtii aan u soo qaadanay haddii macnihiisii la fahmayo oo wixii looga jeeday la garanayo iyadoo d su-aashiiba aan la eegin intii jawaabtii badan soo qaadanay in badanna way dhacdaan nufuusta taasi waa iskagaba badnaanaysa kutubtan axaadiia axaadiia inoo soo naqlinayaana qaybo su-aashiiba loogama socoto intii jawaabtii un baaba laynoo soo qaatay jawaabtiina waxay noqotay dee jawaab markaa la fahmayo uje muraadkii iyo dantii laga lahaa la garanayo marka taasoo kale uctubira waa la ictibaarinayaa xukmu lafdi lafdiga xukumkiisii un lafdigan markaa jawaabtu kuba timi ee lafdigii shaarica ayuun baa la ictibaarina kaasun baan eegaynaa cumuum ya keenaya mise ma keenayo sababtii baan iska dhigaynaa sababtii hadday khaas ahayd lafdigani kol hadduu caam yahay cibradu lafdiga shaaricay noqon ee su-aasha oo rag kaleba lafdigii ahayn ictibaarteedu ma yeelanayso bal maala xadiidkan shahiirka ee صaxiixa iyadoo bada markaas shaniga badana ku tacalluqsanaa laftigiisi kuba yimi wاطahuuru maauh alxilu maytatu dee in badan baa kutubta xadiidku intaasun ay soo dhigataa su-aashii la socotayna aanay soo dhigan sababtu intiisii macnihii waa macnaha cad ujeeddadiisii iyo wixii inoo faa'iideynayo macnihiisa ballaadhanna aan ka helayno inagoon uga baahan su-aashii laakiin xadiidku su-aal buu lahaa oo rasuulkaa la weydiiyey dadee badda marayey oo ama dee ugaar kalluunsi iyo waxaa uga tegayey iyo yar qaadanayay u baahan yihiin cabid iyo inay wax kuba karsadaan ee biyihii baddu inay cabid umaba suubadaan inay ku weysaystaanna u baahnaa ayaa waxay idhaaheen dadee biyo yar anagoo wadanaan badda maraynaaba ee haddii dee aanu ku weysaysano biyahaasna waanu haraadaynaa ee afanatawaba'u bimaa ilbaxri su-aashooda weliba khaas bay ahayd ma ku weysaysanaa waa weyse un bay weydiinayeen biyaha badda ma ku weysaysan karnaa jawaabtii rasuulku waa maxay noqotay wadahuuru maa waa alxilu maytatu marka haddaan intaas su-aashoo dhan iskaba tagno intani waa hadal mustaqil ah oo aan garanayno intana xadiista taasi way kuma timaadaan haddaba arrinku misaalna uu inoo soo socdaa haddaba arrinku kol hadduu taa yahay iyada waa ta la odhanaya alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab iyada markaa sababta hadday khaas tahay say halkan oo kale weysada ee huwa dahuuru maahu waa lagu weysaysan karaa un kuma fasirayno way ka caamsan tahay hadday weyse tahay hadday maydhi tahay ee si kaloo lagu intifaacayaba waa biyaha daahirkee mudahirka ayuu noqon haddii nijaas lagu maydhaya ay tahay waa biyaha daahirkee sababtii khaaska ahayd kuma fasirayno waayo xujadu waa lafdiga rasuulka ee lafdigan markaa saa'ilka maaha marka wuxuu arrinku hadduu taa yahay uctubira xukm lafdi waa lafdigan shaarica xukunkiisun baa la eegaya fain kaana khaasan markaa isagii eego haddii lafdigan shaaricu khaasba uu ahaa xumila calaa khusuusihi khusuuskiisi baa laguma xambaari maala oo imika halkan inoomu soo dhigan tahay misaalka oo ujeeddadu lafdigii rasuulkaa khaas ah lafdigii su-aashina caan baabay maala hadday dhacdo weeye waa suu sirkashi albaxr almuxiid uu soo dhigto misaal ahaan bal haddii dhacdo ruux saa'ila rasuulkii ilaahay inuu weydiiyo axkaam almiyah biyaha kaba warran uu yidhaaho oo uu markaa yidhaha maaulbaxri dahuur hadda markaasna biyihii baa la weydiiyo su-aashu caan baydo dee biyo oo dhan baa meesha soo gelayay ama biyo badeed ha noqoto ama biyo kale haba noqoto jawaabtii maxay noqotay maaulbaxri dahuurun biyaha baddu waa daahir markaa kuwi kale aguu ka aamusay markaa xadiiskiiba waa ka aamusay suuradaas oo kale jawaabti waa khaas waxba markaa ma eegayna lafdiga aan dee shaarica lafdigiisa ayna caamka ahaaye macnaha khaaska ah ee xadiidka inooguma sugan ayuun baan ictibaarinaynaa suuradaasoo kale waa hadduu khaas yahay taasna si imika halkan aan u jeednay maa cunwaanka sare wain kaana caaman hadduu lafdigii rasuulku ama uu caam yahayna ama lafdigii shaaricu oo uu caam yahay macnaa eeg khaasnimaduna waa akhasan min asu'aal su-aashii buu ka khaasan yahay khaasantu caamantanna maxay tahay waa acama min asu'aal su-aashii isagaa ka caamsan oo su-aasha wixii la weydiiyey iyo wax kalaba lafdigii jawaabtii baa shambinaya wixii la weydiiyey iyo wax kale taa horena wixii la weydiiyey qayb ka midun bay jawaabtii noqotay tanna wixii la weydiiyey suurooyin kaleba lafdigani waa shambinaya taasoo kale hadday tahay xumila calaa cumuumi waana ta loo jeeda alcibratu bicumuum lafdi la bikhusuus sababe cumuumkiisaa lagu xambaaraya walaa yukhasu laguma khaas yeelayo bisababi aladii warada fiihi sababtii uu ku soo arooray laguma koobayo waayo cibradu waa lafdiga shaarica misaalu ina siinaya tan dee axaadiisa rasuulkaan garanaynaba ah wadaalika kaasnaba waxa weeye oo bal masalan waa arrinkaasoo macnaa daalikadan wuxuu u wadaa waa aljawaab alacam alakhas waa taa aan yar tilmaamay hadalkaa sarkashi ee waa jawaabtaa ka caamsan ka waasacsan in su-aashii la weydiiyey milu maa su'ila النabiyu salى الlahu عalيه waslm waaba arrinkii dee markii la weydiiyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh can bicri budaacata ceelka budaaca la ydhaah oo faqiila lagu yidhi rasuulka ilaahay inaka adigu rasuulka ilaahayow tatawaba'u waxaad ku weysaysataa min bicri budaacata waa ceelkaa budaaca biyo laga soo dhaamiyey baad ku weysaysataa wainahu yuطraxu waxa lagu fuuraa ceelkaas fiiha ay fii hada albiri lafdiga bicri waana la ta'niisiyaa lana tadkiriyaa luqada carbeed waa bicrin mucadalatin qur'aanka bay nooguma sugan ama waa la ta'niisiyaa tan baa fiihaada keentay dee inaga luqadeennuu mudakar yahay فيها waa في البئر waxa lagu tuuraa المaxaaئض مaxaaئضi waa جaمع مxyaضة مxyaضna waa maradan ama khirqooyinka dumarka caadada caadada ay iskaga masaxaanba ama dhigooda ay mariyaan ولحuم الكilaabi iyo aydaa baktida hilbahooda iyo wamaa yumti الnaasu dadku waxa de ay saxaroodaanba ama dadka waxa ay de marka ay xaajo gudanayaan kaba soo baxa waa cadiradii umurahaasa lagu tuuraan faqaala markaa rasuulku wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh almaau dahuurun ir wax dahiraya laa nijaasayniyo shay shay dee ku dhacay oo waxyaalaha aad sheegaysaan ay kaba mid yihiine nijaasii ma nijaasaynayo waxaan u raaciyey dee laftiga si ay noolaba socota kitaabkeenna ilaa maa gayara dacmahu aw riixa waxaa dhadhankiisa bedela ama urtiisa bedela ama miyowkiisa bedela uu mooyaane xadiidka bal intaynaan ujeeddadiisa iyo halkan aynaan gaadhin dee usul ahaan ama waxa misaalka aynaan mid gaadhin xadiidkan horta waa xadiid aada u macruuf ahoo asxaabu sunan oo dhamiba way wariyeen waxaana in adigu bal imaam axmed iyo qolooyin kalena iyaguna way wariyeene laakiin barhkood riwaayadooda waxay intooda badan lafdigan ah inaka tatawadaw waxaa kaloo imaam axmed riwaaye uu leeyahay yo dhacday ana tawadaw iyagoo dee ficilkoodii weydiinayo ma ku weysaysan karna ah inaka laakiin mu-aduu waa isla mid oo in lagu weysaysta ma bannaantahay un baaba inooga soo baxaya halkaas kaasoo laftigan almaxaa'ibna waa ta aan soo sheego waa jamcu mixyadatin ayaa maxaa'ib laguba jamciyey in imaam axmed musnadkiisa oo kale iyo abi daa'uud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo waxaa riwaayadooda hore ay ahayd alxiyadu halkan maxaa'ibdan inoo taalla beddelkeeda oo alxiyadu alxiyadna waa jamcu xiidatin oo waa macnahaasun waa khirqadaa dhiiggaa la yskaga masaxo ayuun baabu noqon laakiin laftigan almaxaa'ib riwaaye abi daa'uud leeyahay iyo xaakim xajar isaga waxaab u tiriya nin qaasim ibnu asbaq la yidhaaha buu laftigiisa u tiriyaa bal adigu riwaaye abi daa'uudna way jirtaa laakiin waa isla macne haddii xiyab aa aragtaanoo waa sida kutubta dee ususha haddaa aragtaan ku arkaysaan iyo lafdigan maxaaida inoo taallo aan badnayn macno keliyay wada leeyihin arrin kale ayadna taallo shareecadeenna waxaan ognahay inay xagga nadaafada aada iyo aada ugu dadaasho bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu lacnaday meelaha mawaarid ulmaa meelaha biyaha dee lagula soo arooriyo waxyaalaha in xaajo lala fadhiisto waa lacnaday oo dee waaba dembi weyn inuu yahay oo lacnad baaba kuba timi xadiidkana waxaa kuba sugan in waxaan lagu daadinayo ceelkii laga cabayey in waxaan lagu daadinayo kale dee waxaa la arkaa iska daa ruux muslima ruux wasaniyana si uu khadaabidhaa kalala dhacdo oo maaha macnuur iyagoo biyuhuba ay agtooda naadir kuba ahaayeen shareecadii ay nadaafo ku adkaynayso iyo biyihii in la dhowro in waxaan ogaan loogu daadinayo mahay sow dee khadaabi oo kale uu yidhaaha iyo aymo kale ay yidhaahaan ceelkan baa meel bidaaca horta waa ceel magicii oo inta badan ba'daa la damiyaa kalkal haddii barhkoodna way kasriyaabeen ceelkan baa meel godow ku yaalay marka roobabku da-aan ee markaa wixii meelaha dee lagu daadiyey ee baadku soo qaaday ayaa waa godnaayo kolkol ku dhacayo weeye ee maaha in waxaan lala doonanayo ceel iyaguba ay u baahan yihin ay kasoo dhaansanayaan waxaan ay ku daadinayaan waktiyada ay roobabku da-aan daadadku yimaadaan isagoo meel godan ku yaalay ayaa waxyaalahaas wax ka mida dhici karta adkaa sita dee uu ku soo ordarayay marka rasuulka ilaahay markaa muxuu hi taas way horta iyae maaha waxaan in lagu daadinayo dee shareecadeedii baaba taa ogolayn bal meelaha laga soo aroorayaan ceelashii meelihii ku dhowaan xaajo lala fadhiisto shareecadii ayaaban daa ogolaynoo waa kaa rasuulkii ilaahay umuurihii uu lacnaday ay kaba mid ahaydba ama uu yihi ka dheeraada ee waaba malaacintaa saddexda waa waxyaalaha lacnada keena ee ay kaba mid ahayd mawaaridulma oo lagu xaajo guto haddaba maala xadiidka weliba ama weli xadiidkii wada ilaa maa gayara dacmahu aw riixa aw lownahu xadiidkan waa xadiidka saxiixoo kaa hore abu saciid wariyey amaa lafdigan istisnuhu koley dee bulugulmaramkina waan ku soo aragnay xadiid kale oo abu umaamo saxaabiga la yidhaah warinayey oo kitaabka ibnu maajah kuba sugan oo inta hore la wadaag ziyaadada ilaa iyo nin aad u daciifa sanadkiisa laakiin haddana xukunka taa ka dhalanaya culimadu waa waxay ku ijmaacsan yihin oo waxaa la xujaysanaya markaa waa itifaaq iyo ijmaaca culimadu waxay ku ijmaacsan yihin biyihii nijaas ku dhacday haddii midabadeeda ama midabkeeda ama dhadhanka ama urtu ay isbedesho inay nijaas noqonayaan waa markaa daliilku wuxuu noqonayaa ijmaacan kolley isaguma dee mustanad leh ee laakiin ziyaadadan gaarka istisaan horta waa xadiid labaad ee xadiidkan biru budaaca maaha tan imaka inoo taala waana xadiid saxaabi abu umaama la yidhaha xadiidkiia halka kani abu saciid alkhudri xadiidkii yahay bal intaasi waa inta xadiidka inooguma socon haddaba markaa aan usoo laabana arrinteenii wuxuu ihi fahaada kan yuxmalu cala alcumuumi waxaa lagu xambaarayaa cumuum walaa yukhasu bima warada fiihi min asababi sababta wixii ku soo arooree sababaha laguma khaas yeelayo xagga cumuumka iyo su-aashu maxay tahay su-aashu waxay ahayd rasuulkii ilaahay waxaad ku weysaysataa biyaha ceelka budaaca marka biyaha ceelka budaaco la yidhaaho ayay ka hadlayeen marka waa wax khaasa biyo oo dhan kama ay hadlayin rasuulka ilaahay jawaabtiisuna maxay noqotay mu odhan maau bicri budaaca muu odhan ee wuxuu idhi almaau markaa kii budaaca kii webiga kii isha biyihii kale wixii oo dhan baa soo wadagelayo biyo o dhan baa laftigiisu caam uu ku noqday su-aashuna khaas bay haydoo ceel baa biyihii la weydiiyey markaa suuradan oo kale lama odhanayo rasuulkii ilaahay wuxuu u jeeday almaau dahuur markuu lahaa biyahan ceelka budaaco u jeeday oo kaasay ku khaastay lama odhanayo laftigaan qaadanaynaa waa biyo oo dhammi wixii biyo lagu magacaabay dee biyaha mudlaqa ahayd waa kuwa daahirka ee dahuurka nijaas ku dhacdayna ma nijaasaynayso haddaanay isbedel kuba keenin allahuma dee xadiis baa jira idaa balaqa almaau ama idaa kaana almaau qullatayni lam yaxmil khabasa mafhuumkiisii oynu hore usoo aragnay isaguna waa wax taksiis keeni kara ama keeni kara ee laakiin waxa weeyaan laftigan almaau cumuumkiisa amwaacu miyaah ay inoogu sugan tahay ayaa ictibaarta lehe sababtii gaarkeedoo ceelka budaaca oo ceel dee biyihiisu kolley sakoo taas kuma khaas noqonayso marka waxaan odhanaynaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus sabr dadka su-aashoodii kuma khaas yeelayno kama dhigayno xukunkan inuu ceelkaasi leeyahay ee waa biyo oo dhan wuxuu idhi waqaala maalikun taasi bal markaa masalada waxay la tahay inay noo suurowday oo markay sad oo kale tahay lafdiga shaarica la eegayo hadduu cumuum leeyahay su-aashii ama suuradii iyo waaqicaduna ay qayb ka mida noqonaysay khaas tahay haddii dee wax daliilo inay taa ku khaasay keenaya aanu jirin oo taa keenaya iyada waxaan ku xambaaraynaa lafdiga shaaricaaan eegaynaayo suuradan iyo suurooyinkii kale lamidkaa ee lafdigu u subanayeyba xukunkaa way wada leeyihin wey markaasay iman alcibratu bicumuumi lafdilaa bikhusuusan haddaan taa la odhan dee waxaa la arkaa cumuumaadka qur-aanku in badan oo kaba midi wax khaasay ku yimaadeen bihaarku arrin khaasay ahayd licaanku arrin khaasay lahayd fariqadii sabab baabay lahayd oo dee ama bal taas oo kale dee way fara badan yihiin oo kale bal markaa haddii la yidhaaho ciddii ay ku soo degtay unbaa xukun kan leh inagii markaa dadkii kale camuun dee marka waxay noqonaysaa ama dee shay aan markaa shareecadiiba inay dee afraadun ay ku khaas tahay dee cibradu waa bicumuumi lafdi xul waqaala maalikun maalik baa wuxuu yidhi iyo walmusaniyu musani imaam maalik waan garanaa isagu tacriif uma baahna saasaanay uba tacriifin maalikna wuxuu yidhi iyo walmusaniyu musanina eeg musanina halka hoosey sarinimada uu idiin dhigtay waa imaam macruuf oo asxaabtii shaafici kaba mid ahaa raggii madhabtiisa aada u nashriyey ee isagana asxaabtiisii u dhowaa masar kaba mid ahaa madhabtiisan jadiidna dadkii inoo soo naqliyey mid ka mida ahaa waxaana kutubta u leeyahy waa kuwa xagga hoose kuba tiriyey waxaa kutubtaa ka mida almukhtasar kitaab magacaa la baxay kitaabka almukhtasar wuxuu ka mid yahay kutubtan ama kitaabkan al-um ayuu la madbacaysan yahay oo uu laba socdaa qaybtiisa dambe waana abwaabtii umlahaayoo uu soo koobay isagoo xagga horeba kuba yidhaah waa cilmigii shaafici iyo dee qowlkiisii iyo macnihiisii baan dee ciddii doonaysay usoo dhoweynaya ana oweysiinaya ama dee inuu dadka u diidi jiray isaga taqliidkiisa iyo taqliid kaleba uu diidi jiray bal markaa kitaabka mukhtasar iminka unbuu inoola socdaa dahabi baa wuxuu kaba cabiraa wamtala'at ilbilaadu bimukhtasarihi fi lfiqh anaa wadda waa isku u faafay bilaadii waayo uu ka koobnaa dee waana hadalkii shaaficuun oo ka kooban dee hadalkiisii badnaa aan lahayn markaasaa wuxuu dhaha bilaadii waxay ka buuxsantay mukhtasarkiisa bal wuxuu soo naqliyaa waktiyada qaarkood inay dhacaysay inanta marka la hoynayo halkan dee dhaq iyo waxyaala la raaciyo ama xeedha aan raacino imtihaaskeeda alaabteeda la raacinayo lagu darayay nusta mukhtasarka ah nustaa lagu darayey imtihaaskeeda waa markaasi u suuraba si raclamnabalabay kuma sugan tahay waana kitaab rag aada u badan sharxeen oo wuxuu ka cabiraa washaraxahu cidat min alkibaar bixaysu yuqaalu kaan fi bukriga kuna fi zaati an usfat minhu ragga kutubtan imika aan haynee madbuuc ee weliba imika dabacaad ku madbacaysan ee isaga sharaxa waa waa koobayo mujalad kama weyna laakiin nihaayahan labaatanka mujaladee nihaayat lmadlab laydhaha imaam alxaramin sharax buu isaga u yahay waxaa kaloo alxaawiga u weyn oo isna labaatan iyo lagu madbaceeyey bal taasi waa dabcada wada socotee imika jaamicata umulqura oo kaloo rasaa'il doctooraaya malaa dhowr iyo toban nin ay midwaljudas qaatay oo weliba inaanu dhammayn filaya dee mujalladaad badan baa soo bixi doona intaba diraasa muxaqaqa ilaa shan iyo toban iyo horta waan ogahay waa kitaabkan alxaawiya maardawardiley waa sharax kitaabkanuna sharax mukhtasarkaasuna haddaba waa mizani waa ninkaas waa abu sawrin iyo abu sawr abu sawrna tarjamadiisa xagga hoose idin ka dhigtay saaxibu imaam shaaficina wuu kaba cabiray waana talaamidii imaam shaaficiya laakiin baqdaad oo madhabtii qadiimkayd raggii warinayey laakiin haba ahaado asxaabtii shaaficiya aada u waaweyneyde madhabtiisa hore inoo soo naqlisaye laakiin waa nin imaamo mujtahidoo madhab mustaqila leh oo wixii uu la gooni noqdo madhabka shaafici laguma tiriyo isagu waa ka baxsan yahay markaase imaam axmed oo kale ayuu noqonaya ama misani qowlkiisu waa weji madhabta ka mida ayuunbuu noqonaya wa abubakrin id daqaaqo isaguna weydiintaala min asxaabina buu ka cabiray shaaficiyada kaa midi qolooyinkaasi waxay yidhaaheen yuksaru waxa lagu gaabinaya waa hadda maxay waa lafdigii caamka ahaa calaa maa warada fiihi min asababi oo wuxuu leeyahay imaam maalikiyo qorooyinkaasi lafdigu hadduu sabab lahaa sababtii un baa lagu koobayaa ama wixii suurooyinkii kale dee meelo kalea daliil looga doonayaa isagaa lagu koobaya taas bay idhahdeen kolley imaam maalikna walow usuuliyiin weliba maalikiye u badan iyaguba badan yihiin ay qowlkan kaba soo naqliyaan haddana waxaa dhacdaa inuu dee qaraasi oo kale qowl labaadoo qolooyinka kale uu ku waafaqtay uu soo naqliyo bal sababtaa lagu koobiya kolle waxyaalaha xujaysta waxaa kala mida haddii jawaabtu ay caam tahay oo dee sabab gaara ku soo aroortay sababtan sheegitaankeedu wax faa'iidaa ma yeelanayso waayo sababtan waxaa laynoogu soo naqliya faa'iidaay leedahay marka haddii la yidhaaho sababtii kuma koobna dee iyadoo laga aamusaaba roonayba wax faa'iidoy soo kordhinaysaa ma jirta hadal la dheereeyey unbay noqonaysaa taas baa hadaladooda kaba mida laakiin kolley jawaabtay culimmadu taas uga jawaabeen waa hadalkaa hore aynu soo marnay sadriga kitaabka ama baabka oo ah waxay inoo faa'iideynaysaa sababta naqlinteedu inay sababta loo jeedo nafsan loola jeeday inay qadci toon laga saari karin iyada taasi waa muraad waxyaalaha kale taksiis waa ku iman kara laakiin sababta lagama saari karo taasi waa faa'iido inooguma sugan dee bal maalan taas inooguma sugan oo aan iyadu dee ahaynun in lagu koobo xukunkii laguma koobo sheekhuusu ibnaar raximah llahu tacaala wadaliilu waxa u daliila calaa maa qullaahu waxaanu nidhi wuxuu ina yidhna maxay ahayd wa xamdu اljawaabi calى cumuumihi wacadamu taksiisihi bisabab waa inay cibradu bicumuumi lafdi se laa bikhusuus sabab aanay ahayn waxaa u daliili waxa weeye huwa ana alxujata xujadu fii qowli rasuuli salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi hadalkiisa weeye waayo tani waa hadal ruux kale hadalkiisine maaha xujo maaha xujadu waa rasuulka ilaahay hadalkiisa marka hadalka rasuulku hadduu khaas yahayna dee wax khaasun baan ku xambaaraynaa hadduu caam yahayna hadalka rasuulku wuxuu keenayo o dhan baan salawaat ullahi wasalaamu caleyh ku xambaaraynaa amaa shaksi kale oo su-aal la yimi oo su-aashiisa ay khaasba ahayn rasuulka ilaahayna uu jawaabay oo wixiis ugu baahnaa ruuxaasi iyo dadka kale waxay u baahnaayeen jawaab inoo caam yeelaysa ugu jawaabay ee hadalka rasuulka kuma koobayno ruuxa aan kalaamkiisa xujada ahayn hadalkiisi kuma koobayno ee xujadu waa qowlkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin sababtani hadday keligeedba tae xujo may noqon fawajaba markaa waxaa waajiba an yuctabara in la ictibaariyo cumuumuhu cumuumkiisa oo hadalka rasuulka weeye salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama nafkii qur-aanka cumuumkii u dhaha la ictibaariyo ee suuradan uu sababta u ahaydun aan laguba khaas yeelin taas baa adigu ay tahay bal waxaa la arkaa waxsaasay dee waa qaacidadii waa qaacidadii macruufkayd ama hadalkii macruufka alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab haddii goor marka tafsiir la akrisanayana aayaadka qur-aanka kuma badnayd inay mufasiriintu ay soo qaataan ee nusuustan kale xadiiskiiyana way jeraysaa marka macnihii guud kolley waxay la tahay waa macno yar waadixa laakiin bal umuurahan yar badlinteeda alfaada sheekha iyo ujeedooyinkiisa ayaa malaha raacasho fiican idinkama baahan waana dee kolley intii aanana waan iskula dayay inaan dee bal kitaabku alfaadihiisi iyo ujeedooyinkiisii aan cadeeyada waxaana intan wixii ka dambeeya inoo bilaabmaya haddii mukhasisaadkii mutasilka ahaa oo markii horeba inoo soo sheegay abwaab inuu yeelan doono isagoo istisni u soo horreysiin doona ee bal horta si a kaa u dabdistaan maanta casharku walow saaka layskaba fadhiyo casharku intan buu inoogu joogi doonaa wallah subxaana watacaala intaha casharka bilaabin shalay soo ina casharkii haamishka meel aanan qaban baa jirtay oo kolley hadal dheer uu soo noqlinayo kitaab tafdiilu salaf cala alkhalaf cunwaankiisu ahaana uu kaba soo noqlinayey walaanu mualifka iyo sheegin ee cibaaro un ka cabiro jaa fii tafdiili salaf cala alkhalaf saa waxaana kuba sugnayd rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu abudar salaamay isagoo tukanaya abudarna uu u jawaabi waayey oo dee salaad buu ku jiray markaa rasuulku yidhi maxaa kuu diiday inaad ii jawaabto macnaa wuxuu u soo qaatay inay tahay cibradu bicumuumi lafdi ilaa bikhusuusi sabab waayo rasuulka ilaahay baa aayad qur-aana soo qaatay oo aayaddan ah ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waan kuu yeedhay maxaad ii jawaabi aad ii ajiibi weyday buu ku yidhi markaa tan wax kale kagama noqonayo cibaaradan abudar buu rasuulka ilaahay salaamayo xadiidkan kolley madlaamtiisaan idiin tilmaamaya maalin kalena waan isweydiin doonaa idinkaan idiin diraya inuu sidaa arrintu bal waxay ay tahay madaamtiisu waa tafaasiiltan yar waaseca suuratulfaatixa iyo suuratulanfaal oo aayaddan dambaaba way ku soo arooriyaan kolley waxyaalo ku tacalluqsan marka la eego kutubta xadiidka waasicana saxiixa bukhaari oo kale oo xadiid axaadiisa ka mid ah kolley san yaanu uba dhignaa nin bee wariyey oo isaguna suuratu alfaatixa iyo suuratu anfaalba waa kuba yimaada markaa kolley dee matniga waxbaa ku oli shuraaxduna waxbay odhanaysaayee bal waxa weeye maqsuudku waa alcibratu bicumuumi lafdi ilaa bikhusuusi bidaan soo aragnay laakiin saxaabiga xadiidka warinaya iyo bal umuurahaas ama arrintaas idinku soo baxtay oo maaha berriya wixii ka dambeeya ma ugu damban usbuuca akhirkiisaan isweydiin doonaa arrin kaloo iyadna aan yar raacinayaa waxa weeye waxaa saxiixa inoogu sugan rasuulku inuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laysa min albiri siyaamu fi safar daacada ka mid ma aha in safar lagu soomo oo ruuxu isagoo safar inuu soomaa daacada ka mid ma aha xadiidka lafdigiisuna waa lafdiga cumuumka leh oo soom lama kala qaadin dadka axwaashoodiina lama kala qaadin cumuum buu leeyahay kole xadiidkuna sabab kaasuu lahaa laakiin iyadoon soo aragnay culimmadu bal midhadh uu inoo magacaabay mooye inay ku tegayaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab xadiidka gaar ahaantiisa iyo habkay u tadbiiqiyeen qaacidadan ma ku camal faleen culimmadu uma fuliyeenoo xadiidkii ma ilaaliyen cumuumkiisii mise sababtii unbaaba iskaga khaas yeeleen iyagoo hadda qaacidadana qowlkooda uu yahay bal taasna xadiidku waa xadiidkaa garanaysaane iyaduna soo hubsado si aan wixii aan u tacliiqin kara marka dambe u tacliiqiyo idinkuna baltaa isku daya oo eega camalkii culimmada eega sababtii xadiidkaasi lahaa eegana lafdigiisan caamkaa iyo wuxuu keenayo markan qaacidadan aan ku tadbiiqino u keenayo bas taasi waa laba arrimood oo aan ku khatimayno un qaybtaa hore baabu اlqowli fi اlistinaa'i haadakani baabu bayaani اlqowli waa kalaamkii iyo hadalkii lagaba hadlayey fi listinaa'i istisnaha ayuu baabkiisii yahay waxaynu soo aragno uu markii hore inoo soo tiriyey waxyaalahan lafdi caama khaas yeela ee lafdiga caamkiina ama aayad qur'aanuu noqonaya ama xadiid xadiidkii rasuulka kaba mida salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxyaalaha lagu khaas yeelo inay labo ay u qaybsamaan oo kuwa iyagu munfasila oo deliil ka go-an ka soo markaa ka soocanba lafdigii caamka ahaa aan laba socon ah oo mukhasaadkii munfasilkaa markaa kuwa waan ka soo baxnay wax taksiiskeen iyo waxaana keeninba oo inoogu dambaysay taa alcibratu bicumuum lafdi laa bikhusuusi sabab waxa iyadana uu inoo soo sheegay isagoo inoo tiriyey yidhina abwaab bay inoogu iman doontaa mukhasisaadkan mutasilkaa ee cumuumkii laba socda gaar aan uga baxahayn keli ahaan iyagu kuwa mustaqil ah aan ahayne cumuumkii uun laba yimi haddana cumuumkii khaas yeelaya waa kuwaas marka wuxuu inoo soo sheegday istisnihii shardigii iyo sifadii bal dee waxyaalo kale oo intaa dhacana way jiraan kolley waxa weeyaan mafhuumyad iyo wixiina way noo dambeeyaan marka waxa inoo bilaabmayo halkan inooga bilaabmaya waa waxyaalihii mutafirka ahaa ee caam kaas yeelayey waxaana inoo soo horreysiyo ugu hadal badan istisnaha waayo kuwa kale hadalkoodu aad buu uga kooban yahay marka la eego istisnaha iyo kalaamka badan ee kuba sugan iyo culimmadu si ay bal matalan halkaa ay hadalka ugu badiyeen istisnada waa nooci kii aan garanayno kutubta naxwadana inoogu sugnaa taas weeye laakiin halkaa naxwo icraab bay ahayd seen xarakaynaynaa halkan se waa axkaamta kale e waan kaga faa'iidaysanayna marka adiladii uu kuba yimaado bal dee waxa weeyaan suwartan uu isagii dee jumlo hore oo uu ka daba yimi uu saarayo kale taksiiskooda iyo wixii kuba tacalluqsan weeye ayuu sheekhu raximah llahu tacaala والاستثناء والاستثناء يجوز حبا تخصيص اللفظ اللفظ واحد